waliba reerlan furay wadada wingas kiiraasa gudo iyo elboorka degmada diinsoor taasoo maristii muhiimankata in isdareerarku dadkiya baabuurta balse iyo hirna ay timuddo ku dhow toban sana iyadoo mararka qaarso shacabka dhibaatayo ka qabeen gaar ahaan xiliyada iyo jiran xaaladaha degdegee maamulka degmada diinsoorow sohorkow cusmaan macalin cabdi guddoomiyaha degmada iyo waliba reerlan furay isticmaalka wadadan maadaama markii horiyo hirena laamo amniga iyo maamulka deegaanka gudoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi iyo waliba wusu sheegay inti wadadan wali haddii ku dambeeya baabuurta iyo bulshadaba si nabadda iyo ku maro kulana isagoona ciidamada kaboori inay shacabka sifaylan iyo olandhaqamana ilaahay subxaana casa wajalla ayaa wuxuu noo suurageliyey waddadii halboblaha ahayd ee aargaha degmada diinsoor oo muddo sagaal sana xidhaneed ayaa maanta waxaan ilaahay noo suurageliyey in dib loo furo ee caadi ay u isticmaalaan dadka diinsoor gudahooda joogo markii laga reebo mootooyinka labalugoleyda ah baabuurta si wanaagsan oo sharaf leh oo karaamad leh waa inay ciidanka ula dhaqmaan ciddii xadgudub la timaada iyadaa mas-uul ka ah ciday ku eedhaysa ma laha laakiin waddadu laga bilaabo maanta si firiyay u furan tahay arrinkaas waddadaas furitaankeeda waxaa noo suurageliyey ilaahay ka sukow taliyaha ciidanka qaybta lexdamaad ururka boqol iyo konton iyo afar ee degmada diinsoor iyo ciidamadiisa militariga yaa noo suurageliyey noona fududeeyey waana kaga mahad celinaynaa ilaahayna mahadaan siinaynaa ka sukow bacda allah waxaan mahad siinaynaa cid kasta oo fududaysay oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka iyo ciidamadiisaba mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay waxaan ugu mahad celinaa maadaama waddadan muddo sagaal sana ay xidhneed maantana ay furan tahay shacabku ay isticmaali karaan ilaahay ayaa mahaddaas u celinaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu